bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wacanoo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu dooroon warkayga duhur
madaxweynaha soomaaliya oo socdaal ku maraya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka ee laga saara al-shabaab
xasan sheekh maxamuud oo sheegay in deegaanada harsan ee ceelbuur xarardheer iyo aadan yabaal kasiiay laga xureen doono dagaalamayaasha al-shabaab
gudoomiyaha gobolka banaadir oo magacaabay gudoomiyaal degmayaal ee cusub kuwana xilka ka qaaday
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland oo dil toogasho ah ku fulisay rag horay dilal u geystay
faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya weerar sababay dhimashiya dhaawac oo ka dhaca suuqa bakaaraha magaalada muqdisho
xukuumadda soomaaliya oo taageertay baaqa caalamiga ah ee lagu xakameynayo in hubka qarxa loo adeegsado goobaha bulshada
wararka dibaddana waxaa ka mid ah
khasaare ka dhashay duqeymo cirka ah oo dowladda israa'il ka fulisay dhulka reer falastiin
iyo dowladda itoobiya oo ku dhawaaqday inay bilowday in ay korontada u dhoofinaysa dalalka kenya iyo kuwo kale darislah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha nofembar sanada laba kun labayo labaatan dulmarka warkayga duur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan wadajir waxaa idinkugu waramaya mahad nuure iyo anigoo cabsinaan juula shaakir
haddii aynu ku bilowno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa socdaal maanta waxa uu kaga ambabaxay magaalada muqdisho wuxuuna ku mari doonaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada mudug galguduud iyo hiiraan wuxuu sidoo kale booqan doonaa madaxweynaha deegaano dhowra oo al-shabaab laga saaray kadib dagaalo dadka shacabka ciidanka dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay la galeen al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqanaya furmaha dagaalka deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan maamulada galmudug iyo hiirshabeelle degmooyinka wasil baxdo iyo maxaas oo ka kala tirsan gobolada mudug galguduud iyo hiiraan ayaa safarka madaxweynaha quseeya isagoo uu tegi doona degmooyinkaas iyo sidoo kale deegaanada ku hareereysan booqashada madaxweynaha ayaa ugu kuurgelaya xaaladaha deegaanadaas iyo sidoo kale xoojinta dagaalka ka socda ee lagula jira al-shabaab safarka madaxweynaha uu kaga ambabaxay magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa waxaa ku welanaya mas-uuliyiin kala duwan oo qayb ay ka yihiin taliyaal ciidan waxaana deegaanadaasi iyo degmooyinkaasi ka bilowda diyaargarowga lagu soo dhoweynaya madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha ayaa tegaya deegaano dhowra oo lagala wareega al-shabaab wuxuuna warbixin ka dhagaysan doonaa mas-uuliyiinta heer federaal iyo kuwa dowlad goboleed iyo saraakiisha ku sugan deegaanadaasi waxaana diiradda la saaraya sidii u qiimeyn lahaa deegaanada uu tegaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud si uu dhiirogeliya ciidamada dowladda kuwa daraawiishyada dowlad goboleedyada iyo dadka deegaanka ee sabaabule ee ku sugan deegaano dhowra ee ka tirsan goboladaasi qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu kormeerkiisa ugu ambabaxay deegaanadaasi uu ku tegi doono magaalooyin iyo sidoo kale tuulooyin ku hareereysan oo al-shabaab qaarkood lagala wareegay sidoo kale madaxweynaha ayaa la sheegay inuu u kurgeli doonaa xaaladaha nololeed ee ka jirta deegaanadaasi ka tirsan gobolada uu booqanayo hiiraan galguduud iyo mudug deegaanada iyo degmooyinka uu booqanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga socdaalkiisa ku wehelinaya ayaa waxaa waayihii dambe ka socday dagaal lagula jira al-shabaab iyadoo deegaanadaasi dhowr sano qaarkood ka horna ay dadka bilaabeen abaabulka al-shabaab looga saaraya deegaanadaasi madaxweynaha ayaana warbixin ku saabsan gulaha laga gaara al-shabaabka iyo abaabulka dagaalka looga xoreynaya dalka waxa uu furamaha dagaalka kaga dhagaysan doonaa taliyaasha iyo saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku aaday deegaanadaasi ay ka socdaan qaarkood howlgalka al-shabaab looga saarayo ayaa ku soo aaday toddobaadyadii lasoo dhaafay oo hakad uu galay howlgalladii ka socday qaybo ka mid a gobolada hiiraan galguduud iyo sidoo kale shabeellada dhexe
inta aanan ka bixin safarka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxa uu gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo ka mid a deegaanada udubdhexaadka u ah dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh iyo wafdigiisa ayaana waxaa soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo shacabka deegaanka xasan sheekh shacabka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka ayuu ku ammaanay guulaha isdabajooga ah ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan al-shabaab wuxuuna adkeeyey taageerada ay dowladda la garab taagan tahay deegaanada dadkooda ay go-aansadeen in ay la dagaalamaan al-shabaab xasan sheekh wuxuu sidoo kale uu sheegay in la xureyn doono qeybo fara badan oo ka mid ah ceelbuur xarardheer iyo sidoo kale aadan yabaal على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ayay maanta maalin aniga si gaar ah ii taabanayso oo taariikhi ah u tahay waa ka mahad celinayaa soo dhoweynta qaaliga ah ee degmada maxaas iyo dadka reer maxaaseed ay maanta igu soo dhoweeyeen degmadoodii maxaas halgankan maanta socda ee dagaalka shabaab iyo khawaarijta lagula jiro ka hor ayay magaalo ahaan iyadoo ay xor ahayd horta baahida aarboorka waxaa keentay meeshii yareedoo maxaas aheedoo go'meedoo jasiiradda aheedoo meel kaloo loogu imaan kara aanay jirin in cirka looga soo dega maogiye maanta horta maxaas meeshii ma aha madaxweyne ku-xigeenku sheegayo oo inta haddaad ka timaad iyo habeen madow haddaad badweyne ka soo baxday iyo subax haddaad ka soo baxday intii ka dhexle aad maxaas imaanayso horta baahidii shalay maxaas ay qabtay maanta baahiyo ka duwanay qabtaa sida aniga ay ila tahay laakiin dhammaystirka shabaab yaa asigana muhiimad kaloo weyn noo leh geedka kurdada la yidhaah haddii aad kor intaad ka xiirto aad mxuaha beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna birri uu yimaado kurda iyo meeshiisay kala ahaanayaan shabaab waa kurde jirri dabbixinu u baahan yahay ciidan markay joogtana waa yaqaaniin caqiida markay joogtana ka horayba inta isu sheega inay shabaab iska celiyeen laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego wadaadana maaha diinna shaqo kuma leh waa koox maafiya ah oo maro weyn oo diin ah soo hagoogatay waaye maradiiaan annaga dhan ka qaadna rabnaa dadku inay wada arkaan maafiyanimadooda burcadda jidka taagan ee qaaticu dariiqa ah ee ay diintu ka hadashay waxay ka duwan yihiin maleh naftiiaan ammaanka helayn maalkiiaan ammaanka helayn dadkiiaan ammaanka helayn sharaftii iyo karaamadii cizigaan ammaanka helayn diintiiaan ammaanka helayn nimanku waxaan ku tilmaami kara aniga waa un imtixaan ilaahay oo dembiyadii horan galnayna nooga gudaaye haddana ilaahayna waa u noqona waa alxamdulilah kitaabkiisana gacanta midigtaan ku haysanaa nimanka ka been sheegaayan waa iska dhicinayna
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxauu maanta magacaabay gudoomiyaal cusub isagoo xilalkii ka qaaday gudoomiyaashii hore ee degmayaashaasi salbaan xuseen cadaalah ayaa ka waramaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa xilalkii ka qaaday gudoomiyaashii degmooyinka hodan boondheere iyo waaberiya magaalada muqdisho wareegto kasoo baxday xafiiska gudoomiye yuusuf madaale ayaa waxaa xilka gudoomiyaha degmada boondheere loogu magacaabay maxamed cabdulaahi cumar maxamed deyow waxa uuna bedelayaa gudoomiyihii hore ee degmadaasi zaynab yuusuf wehliye gudoomiyaha cusub ee degmada waaberi ayaa waxaa sidoo kale loo magacaabay maxamed sayid cali kaasi oo bedelaya gudoomiyihii hore ee degmadaasi sugaal cali ayaanleh halka gudoomiyaha degmada hodan loo magacaabay cali axmed faarax wareegdooyinka xilka qaadista iyo magacaabista ee kasoo baxday xafiiska duqa magaalada muqdisho waxaa warbaahinta u akhriyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose xamar saalax xasan cumar saalax dheere gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee namber lix soona baxay labaitobankii bisha labaad ee sanadkii kunsagaalboqoliyosideetankii markuu arkay sharciga shaqaalaha dowladda hoose ee xamar ee nambarkiisu yahay labaataniyo sideed biis ee kooiyo labaatankii bishii labaad ee sanadkii kunsagaalboqoltoddobaataniyo lixdii soo baxay markuu garwaaqsada baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni bilic iyo deegaanba waxuu soo saaray wareegtadan laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa mudane maxamed cabdulaahi cumar loo magacaabay gudoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa xilkii gudoomiyaha degmada boondheere laga qaaday marwow saynab yuusuf wehliye sidoo kale mudane maxamed sayid cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana xilka gudoomiyaha degmada waaberi laga qaaday mudane sugaal cali ayaanle gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sidoo kale mudane cali axmed faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana xilkii gudoomiyaha degmada hodan laga qaaday mudane cabdulfataax xayir ciise dhammaystirka wixii ka dhiman xeerka fulintiisa waxaa u xil saaran waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar iyo waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markuu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale waana uu saxiixay mahadsanidin
afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo xilka qaadistii magacaabista akhrinaya ayuu kaasi ahaa markan jubbaland maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa dil toogasho ah ku fulisay rag horey u geystay dilal maryan ladane xuseen ayaa warkan sii ambaqaadaysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta oo sabti ah waxay xukunno dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo horey dilal kala duwan ugu geystay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose raggan khisaasta lagu fuliyey ayaa kale ahaa weyrax khaliif yuusuf oo shan iyo labaatankii nofembar ee sanadii laba kun labaatankii dil u geystay marxuumad xaliima cali roobow iyo yuusuf xuseen cabdi oo isna dilay marxuum dable xoogga dalka cabdulaahi cali suuli taariikhdu markay ahayd toddobiyo tobankii nofembar laba kun labaataniyo kow maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka jubbaland ayaa xukunka dilka toogashada ah ku dhawaaqday sagaaliyo labaatankii juun laba kun labaataniyo labada gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland gaashaanla sare bashiir maxamuud xareed oo warbaahinta kula hadlay goobta qisaastu ay ka dhacday ayaa faahfaahiyey go-aamada ka soo bahay maxkamadda
xukumane midka koowaad weyrax khaliif yuusuf wuxuu dilka fuliyey taariikhdu markay ahayd bishaketobnaad wuxuuna dilay marxuumad maamo xaliimo cali robow labo yuusuf xuseen cabdi wuxuu dilka fuliyey taariikhdu markay ahayd bisha tobnaad wuxuuna dilay marxuum dable cabdulaahi cali suuli oo ahaa xoogga dalka soomaaliyeed xukunka maxkamadda wuxuu dhacay taariikhdu markay ahayd bishii lixaad maanta oo ay taariikhdu tahay bisha tobnaad waxaa lagu fuliyey xukunkii qisaasta ahaa waxaana laga oofiyey xadkii qisaasta ahaa wabilaahi towfiiq laba maalin ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale xukun dil toogasho ah lagu fuliyey laba askari oo horey dilal kala duwan ugu geystay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimadda kumeegaarka ee maamulka jubbaland
warka duhur ee raadiyo dalsan ayaad dhagaysanaysiin markaana suuqa bakaaraha faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar lagu qaaday askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo ka dhacay suuqa weyn ee bakaaraha magaalada muqdisho rag hubeysan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen askar ka tirsan ciidanka nabad sugidda gaar ahaana kuwa dharcadda ee ku sugnaa qeybo kamid a suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana sidoo kale laga helayaa xogo iyo faahfaahinno dheeraada weerarkaasi dadka weerarka soo qaada dadka goobjoogayaal ah ayaa ku waramaya in loo adeegsaday weerarkaasi bumbagacmeed lagu tuuray qaar kamid a askartii halkaasi ku sugneyd iyadoo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhamashiya dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhinto weerarkaasi halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen askarta dhaawacanta ayaa durbadiiba la geeyay isbitaalada si xaaladooda caafimaad lagula tacaalo waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan israsaaseyn ay dhex martay ragga weerarka soo qaadaya askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya wararkii ugu dambeeyay raadiyo dalsan kasoo gaaraya suuqa weyn ee bakaaraha magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu haatan suuqa saacadihii lasoo dhaafay uu ka socda howlgallo culus oo ay wadeen ciidanka ammaanka iyadoo la baadigoob lagu jiray ragga weerarkaasi dhacay fuliyey laamaha ammaanka dowladda soomaaliya weli kamaysan hadlin weerarkan khasaaraha dhaliyay ee maantay ka dhacay suuqa bakaaraha tiro dhowr jeer ayaa suuqa bakaaraha horey waxaa uga dhacay dilal qorshaysan oo inta badan ay geysteen rag hubaysan
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowlada dalka dowladda isra-el ama yuhuudda ayaa duqeymo cirka waxay ka fulisay dhulka reer falastiin duqeymahaasna waxaa ka dhashay khasaare kala duwan sida xogtii ugu dambeysay ay warinayaan warbahinada caalamka ilaa iyo afar qofood ayaa ku geeriyooday duqeynta cirka ah ee dowladda isra-el ama yuhuudda ay ka fulisay dhulka reer falastiin hal qofna dhaawac dhaawac ayaa kasoo gaaray waxaana inta ugu badan weeraro xadgudubyo ah geysta ciidamada wadanka ama ciidamada yuhuudda kuwaas oo inta ugu badan weeraro gardarro aanan loo meeldayin ku qaada qeybo fara badan oo ka mid ah dhulka reer falastiin dadku ay ku sugan yihiin guud ahaanba khilaaf muddo fog ayaana ka dhexeeya labada dhinac
ugu dambeyntiina dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay bilowday inay koronto u dhoofinayso kenya sida uu dhigayo heshiis shan iyo labaatan sano ah oo dhex maray labada dal ee dariska ah ee bariga afrika ku yaal tilaabadan ayaa timid kadib markii itoobiya horaantii sanadkan ay ku dhawaaqday inay bilowday inay koronto ka dhaliso mashruuca biyo xireenka weyn ee waa webiga niil oo muran xoogan uu ka taagan yahay oo dowladaha suudaan iyo sidoo kale masar iyo itoobiya haatan u dhexeeyo kooxda korontada itoobiya ee loo yaqaana e a b ayaa sheegay inay qadka isku xira labada dal ay korontadan waa kontonwaa shan boqoloo milyan oo doolar awood inay korontadaasi u gudbin doonaan in ka badan laba kun oo mayl islamarkaana uu soo saari doonaan ilaa boqol milyan oo doolar sanadkiiba tilaabadan dowladda itoobiya ay qaaday ayaana ah mid ku cusub wadamada ee ku yaala bariga afrika ee dalalka dariska ah
guud ahaan markii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga inta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel